أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisa keediinaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay gobolka mandheera weeraro lalaba sidii kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iiraan ayaa xalay weerar gantaalaha ku beegsatay fariisimaha maraykanka uu ku leeyahay dalka urdun iyadoona faahfaahin dheer laga helayo weerarkaas kooxda ardada soomaaliya ayaa xaqiijisay reer galbeedka ay ka jirteen lacag bil walba ay siin jireen gaari ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dad shacaba ku jiiray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ardayda macadka albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib xalfad ka dhacday degmada jilib ula saamiga ee jubbada dhexe munaasabad lagu soo gebagabeynayay jowla dacwi ayaa ka dhacday magaalada buurdhaxulle ee ula saamiga ee bakool waa subaxnimo arbaca taariikhdna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha safar sanada kun afar boqol afartan isdeed hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay gobolka mandheera faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeena saadiq muumin waxaa xog dheeraad ah laga helayaa weerar dhabagal ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo askarta saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka halungu ee hoostaga degmada lafay ee gobolka madheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya kamiinkan ayaa allah fadligiis khasaare culus oo naf iyo maalba leh lagu gaarsiiyey askarta kufaarta kenya inta la xaqiijiyey waxaa howlgalkaasi lagu dilay saddex iyo toban askari oo kufaarta kenya ah waxaana lagu dhaawacay laba iyo toban kale oo isla askarta kenya ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamiinkaasi ku gubeen gaari tow ah iyo mooto oo qayb ka ahaa gaadiidka ay wateen askarta kufaarta kenya ee kamiinka loo dhigay geesiyada towxiidka ayaa howlgalkani kusoo qalimaystay hal mooto iyo hub kala duwan waxaana sidoo kale ay kasoo furteen daawooyin iyo agabyo ciidan oo kala duwan oo ay wateen kolonyada saliibiyiinta kufaarta kenya oo weerarka dhabagalka ah loo dhigay laba maalmood ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ay ku qaadeen exrada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sheikh barrow ee hoostaga degmada lafay ee gobolka madheera waxaa lagu dilay shan askari oo kenyaati ah waxaana lagu dhaawacay saddex kale iyadoona dagaalkaasi lagu gubay gaari taw ah waxaa kasii horeeyey howlgallo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka gaaris ah oo bakti iyo dhaawac ay ku noqdeen kow iyo toban askari oo kenyaati ah waxayna ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya sida gobolada madheera gaarisa wajeer iyo laamo jasaaka allaahu kheyran walaalka saadiq dhanka kalena weeraro laga beegsada cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dhanka wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya qarax ayay mujaahidiintu ka fuliyeen lana beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha degmada buuleburte waxaana qaraxaasi allah fadligiisa ku dhintay laba askari murtadiin ah waxaana ku dhaawacantay laba kale dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen kontaroolka murtadiinta ee mayafuulka ee magaalada baydhabo sidoo kale baay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta waxaana qaraxaasi ku dhintay afar askari murtadiina waxaana ku dhaawacantay afar kale dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee xaafadaha buulofoliya iyo sidoo kale buundayari oo ka tirsan degmada afgoy waxayna sidoo kale mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka mubaarak iiraan ayaa xalay weeraro gantaalaha ku beegsatay fariisimaha maraykanka uu ku leeyahay dalka urdun iyadoona faahfaahino dheeraad ah laga helayo weerarkaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame awisheeba nidaamka shiicada iiraan ayaa ku dhawaaqay inay dhowr gantaal oo balastiig ah ku garaaceen saldhig ciidamada ciirka ah oo maraykanka uu ku leeyahay dalka urdun kadib markii askarta maraykanku ay horey u sheegeen inay fashiliyeen iskuday weerarkadiis ah oo lagu qaaday ciidamada maraykanka ee bariga dhexe bayaan ay soo saareen guurdhow ayay ilaalada kacaanka iiraan ugu hanjabeen inay sii wadi doonaan weerarada haddii ay sii socdaan waxay ku tilmaameen hanjabaadaha iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada maraykanka ee ka dhanka ah danaha iiraan taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee centicom ayaa qoraal uu ku daabacay bartii saxa ee x twitter ku sheegay in ilaalada kacaanka iiraan ay ka soo ganeen gudaha iiraan dhowr gantaal oo balastig ah iyagoo isku dayay inay weerar lanfilaan ah ku qaadeen ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe bayaan ka soo baxay centicom ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaan gantaaladii iiraan ay soo gantay si guul leh loo qabtay loona burburiyey iyagoo intaa ku daray in ciidamada maraykanku ay weli ku jiraan heegan buuxa si kastaba ha haatee centicom ma aysan sheegin goobta rasmiga ah ee la bartilmaameedsaday ilaayo hadda ma jirto xaqiijin madax bannaan oo ku saabsan baaxadda khasaaraha ama haddii ay jiraan dhimashii dhaawaca ka dhashay weerarka afriismaha maraykanka ee urdun ay iiraaniyiintu ku ekeeyeen warbaahinta oxios ayaa iyadoo soo xiganaysa mas-uul maraykan ah sheegtay in iiraan gantaalo balastig ah ku weerartay saldhig maraykanku leeyahay oo ku yaalla urdun balse gantaaladaasi la qabtay sidoo kale wariyaha wargeyska jerusalem bost oo soo xiganaya mas-uul maraykan ah ayaa sheegay in weerarka iiraan ee saldhigga maraykanka ee urdun u ahaa weerar ballaaran weeraradan ayaa waxay ku soo beegmayaan kadib maalmo ay degnaansho jireen oo aysan labada dhinac isweerarin xilli la sheegayay in dhexdhexaadiyaal ay wadaan dadaallo lagu doonayo in dib loogu laabto wadahadallada lagana hortago dagaal cusub dhanka kale madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump oo horaantii toddobaadkan si lama filaan ah u joojiyey ololihii duqaymo oo socday laba toddobaad ayaa sheegay inay jiraan wadahadallo wanaagsan oo u socda maraykanka iyo iiraan jasaaka allahu kheyran walaalka abusheeba kooxda herdada soomaaliya ayaa xaqiijisay in reer galbeedku ay ka jirteen lacag bil walba ay siin jireen tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen camaar cabduqaadir waqti ay culays dhanka amniga iyo siyaasadda ah ay wajahaysa kooxda riddada soomaaliya ayay la kulantay culays kale oo dhanka dhaqaalaha ah kadib markii ay lumisay lacag gaaraysa lix boqol oo milyan biixi iimaan cige oo ah wasiirka maaliyadda ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada muqdisho waxaa loogu yeero deeqbixiyaasha oo woola jeedo gaalada reer galbeedka ay kooxda riddada ka jareen lacag boqolaal milyan ah lacagtaasi oo loogu yeero kabka miisaaniyadda lacagtan oo ay bil walba ay bixin jireen bangiga adduunka iyo dowlado kale oo reer galbeedka ah ayaa la waayey arrinkaasi oo sababay in murtadiintu bixin waayaan mushaaraadka shaqaalaha
milyan ilaa lix boqoloo milyan oo dalka soo geli jirtay oo kaalmadii dunida iyo macaawimooyinkii iyo deeqihii dunidu ay dunida soo koraysa siinaysay gaar ahaan tii soomaaliya isbeddelkaa ku yimi iyo hoosu dhacaas deeqihii layna siin jiray ay hoos u dhaceen saameyn nooc ma abuu ka tegay ama ka tegaya warbixintaasi runtii waa soo gebagabaynay waa naga soo idlaatay waxaanana runtii soo bandhigi doonaa haddii eeba yidhaahdo isbuucyada hadda soo socda isbeddel guud baa ku dhacay maaha soomaaliya oo keliya kaalmadii dunida soomaaliyana waxay ka mid ahay waddamada kaalmada ku tiirsan wararka ayaa intaasi ku daraya in tallaabadan ay qayb ka tahay cadaadiska siyaasadeed ee ay gaaladu saarayaan murtad xasan guurguurte si uu ula heshiiyo kooxaha mucaaradka ku ah arrintan ayaa ku su'aadaysa xilli maraykanku uu go'aamiyey in dabayaaqada sannadkan uu joojinayo saadsiinta ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka camaar gaari ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dashacabaa ku jiiray magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose walaalkeen marwaan maxamed ee warbixintaasi inoo eegaya inta la hubiyey ugu yaraan afar qof oo shacab ah ayaa dhintay halka kuwo kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii gaari ciidan oo ay lahaayeen maleeshiyada murtadiinta ah oo ku jiray magaalada kismaayo dhacdadan ayaa si gaar ah looga diiwaangeliyey waddada xidhiirisa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo iyo gudaha magaalada gaari cabdibilo ah oo ay wateen maleeshiyada murtadiinta ah ayaana jiray dadka shacabka ah qof goobjoogo ah ayaa sheegay in dadka shilka ku dhintay oo afar qof ah ay ku sugnaayeen hareeraha waddada gaari cabdibilo ah oo ay wateen riddadan uu halkaasi ku jiiray
ciidan ah oo xawli ku socda ayaa wuxuu soo dhex galay dad iyagu ka shaqaynaya hareeraha waddada waddada u dhexaysa kismaayo iyo airbortka kismaayo marka dadkii oo iyagu ku guda jira hagaajinta waddada ayaa waxaa dhacday gaarigan oo runtii cawli ku socda ayaa wuxuu maaragtay noqday mid waxaa waaye sababa inuu si toosa u galo dadkii shaqaynayey waxaana la sheegayaa in ilaa iyo afar qof inay ku dhinteen shirkaas dhaawacana uu gaaraya ilaa laba qof may afarta qof sida hadda la xaqiijiyay dhammaantood waxay ahaayeen shaqaalihii ka shaqaynaya dhismaha waddada dhammaantoodba waxay ahaayeen kuwo iyagu ku howlanaa waxa waaye dhisidda waddadaas dadka qaarna waxay leeyihiin waxay u shaqaynayeen shirkadda biyaha magaalada kismaayo u qaybisa ay u shaqeeyaan ay leeyihiin wararka qaar waxay sheegayaan inay dhaawacmeen laba qof ah halka kuwa qaarna ay ku sheegayaan dadka dhacdadan ku waxyeeloobay hal qof oo rayid ah jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan ardayda macadka albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeedkii dib xalfad ka dhacday degmada jilib ee walasaamiga ee jubbada dhexe walaalkeen cuthmaan axmed dhuubo ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo wuxuu ahaa bandhig lagu boorinayay barashada luuqadda carabiga kaas oo lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaana bandhigaasi soo qabanqaabiyey maamulka macadka barashada luuqadda carabiga ah ee albayaan xaruntiisa magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddo saddex maalmood ah beerta shareecada waxaa ka soconayey bandhig cilmiyeed ay ardayda maamulka iyo macallimiintaba ay ku soo bandhigayeen ahmiyadda barashada luuqadda carabiga sidoo kale macadka ayaa soo bandhigay tayada aqooneed ee ardayda wax ka barata macadka albayaan ugu horreyn qaar ka mida ardayda ayaa soo bandhigay culuumta carabiga أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نصوغ لكم فنون الشعر ألوانا أريج فاح من عبق يزيد القلب سلوانا فمرحبا بكم في هذا اللقاء الأغر والمشهد الأزهر في زحام الحياة وتقلب أحوال الناس يظلل للأخلاق مقام رفيع لا تدانيه منزله فهي روح السلوك وميزان التعامل وسر استقامة الأمم أو انحرافها وقد جاء الإسلام ليرسخ هذا المعنى العظيم إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يا راميا نحو العلا عث القضاء جد ارتقي فوق الجبال السامية البعوض كائن دقيق الخلقة خفي الجسد ولكن أثره يجعل النوم بعيدا والجفون في صراع مع السهر لا يرى إلا إذا اقترب ولا يحس به إلا إذا باغت كأنه يختبئ خلف ستار من الخفاء ثم ينقض على لحظة السكون انقضاضا لا رحمة فيه maamulaha macadka albayaan ayaa ka warramay waxbarashada macadka wuxuuna sidoo kale maamuluhu sheegay in macadka uu soo kordhiyey waxbarasho cusub si ay ugu faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada macadka albayaan waa macad hoos yimaada maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxa uu dadaalkiisa oo dhan gelinayaa baridda luqadda carabiga isagoo adeegsanaya hab fudud oo waaqici ah waxaa kale uu xoogga saaraa xirfadaha luqadeed ee inta badan la dayaco sida qoraalka curinta khudbad jeedinta iyo naxwaha habka waxbarasho ee macadka wuu ka duwan yahay habdhaqankii hore ee qadiimiga ahaa isagoo adeegsanaya farsamooyin casri ah oo lagu soo bandhigo casharada si ardaygu u helo waxbarasho taya leh uguna suurtagasho inuu si isu dheelitiro waxbarashada iyo nolosha ardayda qalinjabisa waxaa la siiyaa shahaadada dibloomada culuumta carabiga oo leh heerar kala duwan aragtida macadka oo uu tiigsanaya waxa weeyaan in ardaygu qalinjebiyo isagoo ah aqoon qoto dheer oo luqadda carabiga ah taas oo kobcisa ereybixintiisa iyo keedkiisa afeed waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka hadlay ahmiyadda barashada luuqadda carabiga ayaa bulshada muslimiinta ku booriyey inay bartaan luuqadda carabiga si ay u fahmaan diintooda xafladda waxaan u joognaa macadka albayaan litacriib ilumma macadkaasoo loogu talagalay ummadda in lagu carabiyeeyo luuqadda carabiga lagu baro ardadan hadda cardigan soo bandhigayso waa ardaydii macadka albayaan kuwaasoo dee loogu talagalay bulshadii muslimiinta iyo waalidkii iyo dadkii ay ka soo jeedeen iyo dhammaan muslimiinta oo dhanba inay tusiyaan bal wixii la baray iyo juhdigii la geliyey haddana waad dareemaysaa maalmahan cardiga ay samaynayeen muddo saddex maalmood oo xiriira wax weyn oo aada u qurux badan iyo soo bandhigeen ummadda muslimiinta oo dhanna way wada dhegeysanayeen qur-aanka ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku soo dejiyey luuqada carabiga dadka muslimiintana qof walboo muslima waxaa laga rabaa inuu luuqadda carabiga barto si uu u fahmo qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aanka maadaama carabi u doortay nebiyullaahi maxamedna uu ahaa nin carabi ah muslimiintana caamata marka waxaa laga rabaa si luuqadaas si ay diinkooda u fahmaan inay luuqadaa iyada bartaan oo ku dadaalaan munaasabad lagu soo gebagabeynayay jowlad dacwi ayaa ka dhacday magaalada boordho xolle ula saamiga ee bakool walaalkiin cabdiqani maxamed eero bixintaasi ay ku cibaadaysanayaan waxaa magaalada buurdhuxunle lagu soo afmeeray jowlad dacwi ah oo muddo dhowr maalin ah ka socotay degmada rabdhuure iyo deegaanada hoostaga deegaanada hoostaga degmada waajid iyo deegaanada hoostaga degmada xudur kumanaan ka mid ah bulshada deegaanadaasi ayaa ka faa'iidaystay jowlada dacwiga ah waxaana bulshada loo qabanayay dowraad sharci ah oo ay barbar socdeen muxaadaraad bartamaha magaalooyinkana waxaa lagu qabanayay dacwatu shaaric waxaana bulshada muslimiinta lagu wacyigelinayay dhagaraha gaalada iyo eeyahooda murtadiinta culimada ayaana xoogga saarayay farida wanaagga iyo reebidda xumaanta xamlada waxaa horkacayay nuqabada wilaayada iyo culimaaudiinka waxaana ka mid ahaa sheekh maxamed garaar iyo sheekh aadan yare walaalayaal alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahaya subxaana wa tacaala mahadyaana mayanka mahadyaana islaamnimada iyo iimaanka ilaahayna sidii tabaaraka wa tacaala ayaanka mahadyaana intaas kudib walaalayaal awalan unumayba roogna adduunyaya roogn addunyaa macnija mayka sheegayno culimmada lama macna addunyaa macnija maylaku sheegaynay maahuudun min addunuwi dhowaan yallaku sheeni yallaa ku qaadadi waa ti gohowshe iyo dhammaadowshe dhowiiw ti shaltabshe dhowiiw mae addunyaa macnija may waha maakhudun min addanaa'a liidnaan i hooseen i dhiimo dorrilaa ku qaadadi meelallaku sheeni yeereen marka walaalayaal adduunyo qiimo male ilaahay diin shay halka dadaaloy diinka ilaahay hal baradoy diinka ilaahay halka dhaqmoy diinka ilaahay hal difaacoy diinka ilaahay dadka halgeysiyoy diinkan ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal hormarinen usigamay waa iska miisangnen diinkaas walaalayaal ka shaqaynen ilaahay ang mahadyaana subxaana wa tacaala usi mudan tan kale walaalayaal munkar ini la reebo macruufna la faro kelimadii hatanka dambaydiyahayd munkarkanka weyn oo geeka teegan munkarulmunkaraad eh may wahay xukunka shirkiga eh ee gaalnimada eh ilaahay subxaanahu watacaala xukunkiishay laka bedeliyo isla markaas in lakala dagaalamo xukunkii alle subxaanahu watacaala adduunyada tan ee gaalmayley adduunyada tan ee shirki laka xukume dastuur iyo qaanuun iyo qodob gaala samaystay shayaadiinul insi waljinni sameeyan laka xukume xukunka allah subxaanahu watacaala ee ka bayaansan kitaabka iyo sunnada adduunka malka xukumaaw yalay gaal maqarsaa bannaanka la suranyi alla subxaanahu watacaala muslimiinta may ka waajibiya inay marjiciidiyo nagato xukunka ku qaadadayan iska maamulayan iska dhaqaayan iska hogaamiyayan iska xukumayan kitaabka alla subxaanahu watacaala iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay ini may wahe midagda ka haysano ho noolnan ka noolan hodhamanoon la dhamano ilaahay kala kulungna diyaar mingiinya ballangninga tataas wal kasta haddii la kooyaan gaalada inuunun ku weelan ballang maningaha
malaaq madkeer garaar oo ka mid ah nuqabada wilaayada ayaa isagana kelimad ka jeediyey munaasabadii gebagabada jowlada oo ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee walaalayaal mahadanagunahati roognan may gebagabengataa xamladii oo beryaalkan soodi mase jawladii beryaalkan soodi jazaakum allahu khayran ulmankatay antii bahatma arne meelon ahay magaalooyinkii lahama maraay tanga geekanka dumbood gebagabadii iyo ikhtitaamsha kawn wal sheego untuma ka herna laakiin jawladii hata dareerti intaninka dumbood may dardaaramaane hereedo geedhan jidma jiifas olmaado madkasta mal helaw fursadda ada madkasta ada walka dhegansadaaso mase kitaabka fiirsaasu ka dhegansaas ma helaas aaranka iyo ma aragne deganaanta madkasta ada walka dhegansaas walka walka zaa'idsadaas ma helaas hatama ilaahayna siyay abniya haysana ilaahay aaranganna sii marka wal siyaadsannoy kitaabka ilaahay ay marta luku naganay jowladan dacwiga ah ee ka hirgashay qaar ka mid ah degmooyinka wilaayada waxa ay qayb ka tahay dadaallada lagu horumarinayo sare u qaadidda kitaabka allaah iyo in bulshada muslimiinta loo iftiimiyo dhagaraha cadowga allah uu ku doonayo inuu ku damiyo nuurka alle jazaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkiis waxanimaad kula socoteen warbaahinta islaamiga alaandulus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waanigu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalaha iyaga muslimiinta waad kumahasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala hadeenka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alaandulus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak